asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duhur wanaagsan dadkana dhegaysanaya kusoo dhawaada warka duhura idaacadda kismaayo codka jubbaland qodobada warka duhur kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland oo ka warbixiya howlgallada ka dhankahay kooxda argagixisada al-shabaab ee ka bilaabanaya deegaanada jubbaland deegaanada ku teedsan jiinka webiga jubba oo cabsi xoogan ah markaasi dadkoodu ay ka muujinayaan fatahaad uu markaa geysto webiga maamulka gobolka banaadir oo markaa fuliyey wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ahi maandooriyaha kenya oo la sheegay inay marin muhiim ah markaa u noqotay tahriibiyaasha soomaalida ee kusii qulqulaya dalka maraykanka dowladda soomaaliya oo soo daadguraysay soomaalidii ugu horreysay ee ku xayirneyd suudaan akhbaaraadka dibadda kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah ajaabniintii ugu badnayd oo laga daadgureeyay jamhuuriyadda suudaan xilli xabad joojintii ku-meel gaarka ahayd ay dhammaatay
waa kuma warwaageedii maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
mar kale ismaqal wanaagsan dadka han dhegaysanayo qodobadaasi waxay ahaayeen qodobadii warka duhur ugu waaweynaa haatanna waxaad kusoo dhawaataan dhegaysiga qodobadii aada maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland suldaan cabdulqaadir xaaji maxamuud ayaa ka warbixiya howlgallada ka dhanka ahi kooxda argagixisada al-shabaab ee deegaanada jubbaland maxamed ibraahim karaama haynoo faahfaahay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland mudane cabduqaadir maxamuud lugadhere waxa uu ka warbixiyey howlgallada iyo diyaargarowga ay wadaan ciidamada amniga ee dowlad goboleedka jubbaland madaxweynaha ayaa waxa uu xusay in uu socdo diyaargarowgii ugu xoogganaa oo ay dowlad goboleedka jubbaland ku doonayso in ay gacanta ku dhigaan deegaanada ka maqan gacankuhaynta dowlad goboleedka jubbaland waxa uu baaq uu u diray shacbiga guud ahaaneed ee dowlad goboleedka jubbaland waxaana ugu baaqay in ay la shaqeeyaan laamaha amniga waxaana uu xusay in taasi ay tahay waajib saaran dhammaan bulshada rayidka ah ee dowlad goboleedka jubbaland waxa uu sidoo kale sheegay in haddii ay wada shaqeeyaan ciidamada amniga iyo bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer jubbaland ay dhici karto in mar walba lagu noolaado xaalad xasiloon iyo amni waxaana uu markaa farta ku fiiqay in amniga jubbaland ay haysato in ay tahay amni markaa ay ka shaqeeyeen bulshada sidoo kalena ay door weyn ka ciyaareen dadka reer jubbaland madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadalladiisii ka mid ahaa dadaal baa lagu jira aada u fara badan oo dowladda jubbaland nabaddiid waa ka weynaadee nolol diidka ah nin haddoo nafta bini aadmiga bannaystay hantidii bini aadmiga bannaystay cirdiiqii bannaystay cilmiga islaamka culimadiga waaweyn baa joogta waxa u bannaan oo aan ahayn in layska dhiciyo oo layska difaaco ma garan kartaan waxaa la rabaa culimmadu inay hormood ka noqoto howlgalkaas dadka wacyi geliso dadka u caqli celiso waxaadu waxay ku salaysan yihiin diinta islaamka inay laga maarmaan tahay in la difaaco la xoreeyo deegaanada maanta gacanta jubbaland ka maqan culamaa udiinka eelu sharafka meesha isugu yimid waxaan si gaara uga codsanayaa in ciidamada amniga loo shaqeeyo haweenka loo sheego dhalinyarta loo sheego owlaada loo sheego amni la-aan inaan la noolaa karin amniga waa nolosha bini aadnigma bini aadinka tan koowaad waay midnimada waa shay qaali ah waxdada waa shay qaali ah midnimadiina ilaashada midnimadiina kumintada midnimadiina labada gacmood ku qabtada wax walba wax asal u ah midnimo wax walba wax asal u ah midnimo waxaan rabaa inaan
deegaanada ku teedsan jiinka webiga jubba ayaa xilligan dadka ku nool waxaa soo wajahday cabsi ay ka muujinayaan inuu fatahaad sameeyo webiga jubba maxamuud cali xasan cadowha inoo faahfaahiya
gudoomiyaha deegaanka buula guduud maxamed cabdulaahi cabdi oo u waramay raadiyaha kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa uu ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaankaasi buulgaduud iyo weliba nawaaxigeeda gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in dadka ku soo barakacay deegaanka buulagaduud ay haysato xaalad aad u adag islamarkaasina qoraxdii adkeed ee waayadii dambe jirtay ay ka baabi'isay bacihii iyo weliba hooygii ay deganayeen waxa uuna sheegay iyadoo xilli roobaad la galay in dadka ku soo barakacay deegaankaasi ay yihiin kuwa u nugul in ay roob ku waxyeello ba-aan uu gaarsiiyo diin ma laha taa iyada ah dadka barakacadayaasha ah waxay ku jiraan waa boco bacla waad garan kartaa inta ay la egtahay weliba qorax kulul baa ku dhacday oo bacaha iyaga laftoodiiba hadda yaa baaba ah saameyn way ku yeelatay saameyn weyn bay ku yeelatay midda kale dadku awal beerahoodaasay u shaqa tegi jireen oo nolol maalmeedka laga raadsan jiray wixii hadda roob baa helay qaarna biyaa galay marka waxa weeye meeshaasu aad bay iska soo isu soo xirxidhay waa cidhiidhi waxaan leeyahay dadkaas inta samafalku inay soo la soo gaaraan hoyga ugu horeeya horta bal in baca iyo sandarweyn loo keeno noloshuna ay ugu xigto loo haddii ilaaha yidhaahdo loo keeno waxay ninbaahani qabowgu waa u daran yahay gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay xaaladda beeraleyda ku sugan deegaanka buulgaduud iyo weliba nawaaxigiisa waxa uuna sheegay in beero dhowr ah ay hadda dadkii tacbaday ay bannaanka ka taagan yihiin taa oo sababtay biyo uu ku soo daayey webiga jubba oo beeraha qaar bannaanka laga tegay waxa uuna ka codsaday dowlad goboleedka jubbaland iyo weliba hay-adaha samafalka bixiya in ay soo gaaraan isla markaasina ay wax ka qabtaan sidii looga hortegi lahaa fatahaadda webiga jubba uu ka geysanayo deegaanada ay ku sugan yihiin waxa uu sheegay inay ka baqdin qabaan in fatahaad hor leh ay dhacdo isla markaasina beero badan tacbashadooda ay noqdaan kuwa hakadgalay
annagu intaan wax ka qaban karno inaan u diyaargarowno waan ku khasbannahay sababta waxaa weeye hantidanadu waa beero haddaba qayb dhan buu gooyey oo mataqaanaa beeraha hadda tabcanaa oo laga isticmaalayay mataqaana isticmaalayay qaraha isinta yaanyada geleyda dhul hadda la isticmaalayo hadda u hor lahaabaa dadkiisii ay meel bannaan ka fadhiyaan wixii ay heli kareenna ay ku shugeen hadda meel bannaan ka fadhiyaan biyaha fataadda horteeda wayna soo gaadhay inkastoo webigu hadda uu hoos u celiyey laakiin xilliga hadda aan filaynaa wuxuu yahay kii way noqdeen oo dib u celiyey mooyaane marka beerihii ka bilow farwaama ilaa dhiseegi dhexayay waa waa laga soo baxay
weli waxaad la socotaan warka duhur oo idinkaga imaanaya idaacadda kismaayo codka jubbaland markana dhinaca iyo muqdisho maamulka gobolka banaadir ayaa fuliyey wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ahi maandooriyaha maxamuud siciid axmed haynoo faahfaahiya
maamulka gobolka banaadir oo kaashanaya hay-adaha ammaanka dowladda federaalka ayaa xoojiyey howlgallada ka dhanka ah goobaha lagu isticmaalo walxaha ammaanka dooriya iyo kuwa ay ka jiraan dhaqanxumada ee ku yaala magaalada muqdisho goobo kala duwan oo ku yaala degmada hodan ee gobolka banaadir ayay ciidamada ammaanka iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka ay tageen si ay usoo arkaan dhaqanxumada ka jirta iyo walxaha ammaanka ee maanka dooriya ee lagu isticmaalo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabooh oo faahfaahin ka bixiyey howlgalkani ayaa sheegay in lasoo qabtay hub iyo dareys ciidan oo yaalay mid ka mida goobahaasi howlgallada laga sameeyey inta uu howlgalka socday ayaa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir uu sheegay in lagu soo qabtay dhalinyaro rag iyo dumar oo intooda badan markaasi isticmaalaysay walxaha ammaanka dooriya magaalada muqdisho waxaa ka socda howlgallo saddex qayb ka kooban oo kale ah la dagaalanka walxaha ammaanka dooriya al-shabaab iyo kooxaha loo yaqaano ciyaalweerada hay-adaha amniga dowladda federaalka ayaa xiray dad ku eedeysan kiisas kala duwan
dowladda kenya ayaa la sheegay in ay marin muhiima u noqotay tahriibiyaasha soomaalida ee kusii qulqulaya dalka maraykanka maxamuud cali xasan cadow ha inoo faahfaahiyo
magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayaa noqotay marin muhiim u ah socodka tahriibayaasha raba in ay si sharci darrada ah u galaan maraykanka iyagoo kasii gudbaya wadamo dhaca latin america dadka ugu badan ee kenya ka baxaya waa soomaali inkastoo ay jiraan ajaanib kale oo uu dhalatay wadamada deriska la ah dalkaasi iyaga oo diyaaradda ka raacaya magaalada nairobi si ay u tagaan koonfurta america si ay ugu sii gudbaan ama ay ugu boqolaan waqooyiga qaaraddaasi dalalka badan ayay tahriibayaashu isaga kala gudbaan safarkooda oo ay u marayaan dhulkaymo u badan iyo meelaha biyaha webigu maro waxa ay u adkaystaan duumo nooca yaryar ee dheereeya oo ay ku raacaan lacago marka ay tagaan waddanka mexico waxa ay ka boodaan gidaarka xuduudda ah oo ay ku sugan yihiin ciidamada gaarka ah ee ilaalada sohdinta maraykanka uu la wadaago dalkaasi ee loogu talagalay ka hortagga soogolootiga qaarkood ayaa ku nagaadaha maraykanka halka qaar kalena ay u gudbaan dhanka dalka canada oo xuduud la leh dalkaasi iyaga oo ka gudbaya dhul cidlo ah oo baraf badan uu ka da-ayo iyadoo ay suurtagal tahay in dadka qaar ay ku xanuunsadaan halkaasi inkastoo uu jiro heshiis laba geesood ah oo ay wada galeen madaxweynaha maraykanka john baiden iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi canada oo dhigaya in la xakameeyo qulqulka sookoloodiga gaar ahaan dhanka sohdinta labadaasi dal ay wadaagaan haddana ma baajin socodka tahriibayaasha ilaa haatan ma jiro mas-uul ka tirsan dowladda kenya oo ka hadlay arrintan haddii ay dowladdu qorshe u dejisay xakameynta qulqulka tahriibayaasha ka baxaya dalkeeda iyo haddii ay xeer adag ay ku xukumayaan dadka howlahaasi ku lugta leh
dowladda soomaaliya ayaa soo daadguraysay soomaalidii ugu horreysay ee ku xayirneyd dalka suudaan cabdirasaaq maxamed siraad ha inoo faahfaahiyo
dowladda soomaaliya ayaa soo daadguraysay ugu yaraan toddoba-iyo labaatan qof oo soomaali ah oo ka soo qaxay colaadda ka taagan caasimadda suudaan ee khartuum sida uu sheegay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in daadgurayntaasi ay ku jiraan dumar iyo sidoo kale caruur iyo dhallinyaro arday u badan oo dalkaasi markii ay colaadda ka qaraxday ku go-doomay kumanaan soomaali ah oo isugu jira arday ee ganacsato ayaa ku sugan dalka suudaan kuwaasi oo ay ka dhaceen dagaallo markaasi lagu hoobtay dagaalada ayaa u dhexeeya cabdalfataax burhaan oo ah madaxa ciidamada qalabka sida iyo jenaraal maxamed xamdaan dagaalo oo ah madaxa koox dabley ah oo loo yaqaano rabbit tallaabadan ayaa ku soo aadaysaa xilli dalalka kale ay muwaadiniintooda ku sugnaayeen suudaan ay kala baxeen goor hore kadib markii ay faraha ka baxday xaaladda amni ee dalkaasi weli soomaali badan ayaa ku xayiran xuduudda suudaan iyo etoobiya inkastoo dowladda etoobiya u ogolaatay in dadka soomaalida ee kasoo qaxaya dalkaasi ay dalkooda soo galaan
halka aad warkaasi kala socotaanna waa idaacadda kismaayo codka jubbaland goordhow akhbaaraadka dibadda ayaa inoo soo socda balse markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta cayaaraha ee warka duhur khazaala ha inoo soo koobo
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay fantas door wanagsan dhegeystayaal saaxibyal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka duhur waxaanu kusoo qaadan doonaa kulamada shaxda ugu fiican ee premier leaga oo lasoo saaray taas oo ay soo saareen kooxda waxaa la ciyaaray kulamadii xiisaha lahaa toddobaadka ee england ay tahay in premier leaga kulamadii africa afka hogaamiyaasha arsenal ayaa kulankii saddexaad oo xiriira dhibco lumiye iyo weliba barbaro la galay southampton mancity iyada oo iyo oo premier leaga ayayna ciyaarin oo iska xaalinaysa wareega f a cupka waxaana isku diyaarinayaan mar kale inay ku laabta wembley kooxda man united ayaayna iska xaalinaysa finaalka f a cup kadib markii ay rikoorrig hore kaga badisay brighton liverpool ayaa guusha guul muhiima ka gaadhay ama garaacday kooxda nottingham forest haddii aynu soo qaadana shaxda b b c ay samaysay goolhaya bigford lindelof gujani costa ayaa loo soo doortay daafac iyo goolhayaha wilson oo garabka odga iyo weliba browes oo qadka dhexa rice oo garabka iyo weliba garbaha oo weerarka ah juliton iyo weliba mahrays weerarka toskana jota ayaa loo soo doortay xubinsa ciyaaraha warka doona waa egeynta david kugu celiyo fantastic ee warka naga hadhay
khazala aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo inoo soo koobayo xubinta cayaaraha ee warka duhur markana waxaynu eegi doonaa ajaaniib badan ayaa laga daadgurayay jamhuuriyadda suudaan kadib markii xaaladda halkaasi ka jirta dhanka amniga ay sii korortay dowlado kala duwan ayaa diyaaradaha nooca militariga u diray magaalada khartuum rabshadaha ka dhacay khartuum ee iska dhaca ee markaa isku dhaca labada ciidan ay kala wataan genaraal cabdulfataax al burhani iyo genaraal dakhallo ayaa sababtay dhimashada ugu yaraan afar boqol iyo labaatan ruux halka ay markaasi dhaawacmeen tiro intaasi ka badan sida uu sheegay ururka ay ku midaysan yihiin ee dhakhaatiirta suudaan xaaladda ayaana sii xumaatay kadib markii ee dhinacyada ay markaasi biyo iyo biyoyari ay markaa iyo cunto la-aan ay ka dhacday magaalada khartuum maadaama ay xirmeen goobihii ganacsiga dadkana aanay horay markaasi usii dukaamaysan waxaa markaa ay sababtay in ay gaajo iyo haraad dad badan ay markaasi arkaan warkii duuro aad kala socoteen idaacadda kismaayo codka jubbaland duurnimadan waa naga intaa khiyaaray tan iyo kulan dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo